alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wcala aalih wasaxbih waslama tasliima kaiira amaa bacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeennii saddexaad ee ka mid ahaa duruusteennii taxano ahayd eeaynu kaga warramaynay nolol maalmeedkii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam iyo waxa uu samayn jiray rasuulku waagu markuu baryo ilaa cishaa'iga waxaa darsigeennii shalay uu inoo joogay rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo salaada subax ku xidhan jiray allahu akbar intaa dabadeedna akhrin jiray ducada loo yaqaano ducaa ulistiftaax ducada salaada lagu furfurto waxaa rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam ducada uu ku xigsiin jiray inuu akhriyo faatixada waayo faatixadu waa rukun ka mida arkaantaas salaada tiir ka mida tiirarka salaada waxaanuu sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qofka aan faatixada akhriyin salaadi inaanay u jirin oo laa salaata liman lam yaqra' bifaatixati alkitaab nebigeennu calayhi salaatu wasalaam faatixada iyo qur-aanka ka dambeeyaba wuxuu u akhrin jiray si miyira oo kala dhigdhigisa ay ku jirto aayaadkana nebigu calayhi salaatu wasalaam aayadna aayad kuma xidhiidhin jirin aayad walba dhammaadkeeda ayuu ku istaagayey xataa haddii labada aayadood ama ka badan ee isku macno ka warramayaan sida fadliga badan ee rasuulkeenana calayhi salaatu wasalaam ka sugnaatay waa in qur-aanka aayad aayad loo akhriyo wuxuu odhan jiray alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin araxmaan iraxiim kuma xidhi jirin araxmaan iraxiimna gooni buu akhrin jiray ilaa uu dhammaynayo suurat alfaatixa salaada subax rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam qur-aanka uu akhrinayo aada buu u dheerayn jiray ilaahay baa subxaana wa tacaala salaada ku magacaabay qur'aan wa qur'aana alfajri ina qur'aana alfajri kaana mashhuuda waxaanay culimmadu yidhahdaan sababta salaada subax qur'aan loogu magacaabay waxay tahay leanna qiraa'ada ayaa la dheereeyaa salaada dhexdeeda saxaabadu markay ka warrameen xaddiga qur-aanka ee rasuulku akhrin jiray salaada subax dhexdeeda waxay ku sheegeen maa beyna sitiin ilaa miati aaya lixdan ilaa boqol aayadood inta udhaxaysa yacnaa ugu yaraanna lixdan aayadood ugubad ugu badnaanna boqol aayadood waa ka yidhi cabdullaahi bnu cumar radia allahu canhu kaana الnabiyu salى اllahu alيyh wasalam yaamuruna bاtakfiif wayusalii bina wasaafaat nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuuna amri jiray dadka markaanu tukinayno salaadda inaanaan dheerayn ee aanu khafiifinno haddana rasuulku wuxuu nagu tukin jiray gaar ahaan salaada subax suuradda la yidhaahdo wasaafaat taasina waxa ay daliil u tahay khafiifinta la khafiifinayo salaadda iyo gaabinta la gaabinayaa inaanay ahayn mid ku xidhan dadka dookooda iyagu iyo iyagu waxay gaabin u yaqaaniin gaabinina waa taa nebiga calayhi salaatu wasalaam dheeraynina waa taa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay oo miisaanku waa qiraa'atu rasuuli illaahi fi salaa waa qiraa'adii rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam salaada dhexeeda uu akhriyey oo salaada maqrib inta badan rasuulku wuxuu akhrin jiray qisaaru lmufasal suuradaha gaagaaban suuratu adduxaa ilaa dhammaadka qur-aanka laga gaadhaayo xaaladaha qaarkoodna waa dheerayn jira laakiin asalku sidaasuu ahaa oo mararka qaarkood baa suuratu lacraaf suurad aada u dheera uu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaatu lmaqrib ku tukiyey saxaabada mararka qaarkood wuxuu ku tukiyey suuratu adduur salaada cishaayo oo kale nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay suuradaha suuradaha waxoogay ka dhaadheer laakiin ku soo xiga sida sabixisma walleyl washamsi wa duxaaha halataaka xadiid suuradaha in dadka lagu tukiyo salaada subax sida aad maqasheen nebigu calayhi salaatu wasalaam uu dheereeyey oo lixdan ilaa boqol aayadood intaa ka dhaxaysa ayuu akhrin jiray salaada duhur oo kore soddon aayadood salaada casar intii duhurka laba marka loo dhiga meel ahaan suuratu sajda suuraddan salaada jumcaha subaxii aynu ku tukanno qadarkeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrin jiray salaada duhur marka salaada nebiga calayhi salaatu wasalaam miisaanka ah nebigii dadka amray iyo aimada dadka tukinaya salaada inay gaabiyaan oo ay khafiifiyaan qaabkaa dadka uu u tukiyey ayaa khafiifintiiya nabigeenu calayhi salaatu wasalaam haddii maalintu ay tahay maalin jumco ah salaadaas subax wuxuu akhrin jiray faatixada dabadeed ragcadda hore suuradda la idhaahdo aliflaamim sajda suuratu sajda aliflaamim tanziil ragcadda labaadna wuxuu faatixada raacin jiray suuratu linsaan hal ataa cala alinsaani xiinun min addahr labada suuradoodba qofka muslimka ee macnahooda garanaya waxay xusuusinayaan aakhiro labaduba aakhiro way ka warameen iyo waxa ilaahay subxaana wa tacaala u diyaariyey dadka wanaagsan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam labadaas suuradood waxyaabaha uu ku doortay ee kale la xusi karo waxaa ka mid ah in labada suuradoodba lagu xusay qiyaamu leyl salaatuleylka labada suuradoodba waa lagu sheegay labada suuradood si dhammaystiran buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u akhrin jiray waxaanay sheegeen culimmadu inaanay sunno ahayn sharcina aanay ahayn in labada suuradood midba in yar laga soo qaato oo midba qeyb laga akhriyo amaba se labada suuradood mid ka mid ah labada ragcadood in loo qaybiyo waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa ma yeelin ama labada suuradood wada akhriyo mid walba ragcaddeeda dhammee ama iska daayoo qur-aan kale akhri laakiin ha samaynin wax khilaafsan sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam mararka qaarkood xaalad adag ee ay jirto dhibaatooyinna ay la soo darseen dadka muslimiinta ah dhibaatadaasi oo kaga timi xagga cadowgooda sida markii la laayey raggii qur-aan-yaqaanka ahaa ee toddobaatanka ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam salaadda subax dabadeed iyo salaadaha kaleba wuu qunuudi jiray isagoo muslimiinta ugu ducaynaya farajka ilaah iyo nasrigiisa cadowga ilaahayna isagoo habaaraya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mase jirin qunuud uu nebigu ku gaar yeelay salaada subax oo si joogtaa uu qunuudi jiray xadiid saxiixa oo taa ku soo aroorayna ma jiro anas ibnu maalik radia allaahu canhu oo saxaabadii nebiga aadka uga ag dhoweydee xogogaalka u ahayd ka mid ahaa wuxuu sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam ana nebiya qanata shahran uma tarakahu inuu qunuuday muddo bila oo yadcuu calaa qabaa'ila min alcarab isagoo habaaraya qabaa'il carabta ka mida oo dhibaato u geystay asxaabtii rasuulka kadibna qunuuddii nebigu calayhi salaatu wasalaam waa iska daayey buuhi markaa qunuud salaada subax nebigu calayhi salaatu wasalaam uu joogtayn jiray inaanay jirin baa xadiidkaasi daliilu yihi xadiidka odhanaya maa zaala yaqnutu fi اlfajr xataa faaraqa اdunya waa xadiid daciifa siday sheegeen culimada xadiidka oo nebiga calayh salaatu wasalaam aan ka sugnaan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam salaada subax marka uu dhammeeyo halkii uu ku tukaday isagoo weli fadhiya qibladana u jeedo oo aan ka soo jeesan saddex jeer buu odhan jiray astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah macnaheedu uu yahay ilaahay baan weydiisanayaa asturid inuu ilaahay asturo dembiga iyo khaladaadka aan sameeyo aanu igu fadeexdayn iyo dhaafid ilaahay dembiga uu ii dhaafo aanu igu ciqaabin ciqaabka dembigaasi uu mudan yahay ilaahay inaanu imarin istikfaarta macnaheedu waa sidaa saddex jeer baanu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku celin jiray si saxana waa in loo yidhahdo istakfirullah maaha istakfirullah oo hamsada lama hoos dhigaayo waa astakfir اllah aynkana waa in sidiisa loogu dhawaaqay astaq in la yidhaha maaha waa qaaf astakfir اllah nabigeenu calayhi afضal الsalaaةi watasliim salaadii marka uu ka baxayba wuxuu bilaabay istikfaar arinta noocaasi waxay dareensiinaysaa qofka muslimka ah cibaadaysiga uu cibaadaystay walow cibaadaysu haba badnaato si fiican ha u gutee inaanu ka qaadin cujbi inuu isu bogo oo is idhaahdo halayle halkii lagaa reebay baad gaadhi waxbana kaama dhinna arrinta noocaas noocaasoo la odhan karo waa hordhaca kibirka iyo sallaanka kibirka catabadiisa u horaysa ee lugta u horaysa la saaro oo qofku isagoo cibaadaystay buu haddana qirsan yahay inuu dembi leeyahay ilaahayna uu weydiisanaya dembiga inaanu ku fadeexadayn inaanu ku ciqaabine ilaahay subxana wa tacaala u cafiyo ilaahay subxaana wa tacaala guud ahaan cibaadaadka badankooda dabadood wuxuu sharciyeeyey istikfaar salaaddii waad aragtaa kadalika xajka ilaahay subxana wa tacaala wuxuu sheegay bacda alxaj rukunka xajkee weyn ee carafo marka la guto in dadkaa xajiyey ee rukunkaa weyn soo gutay istikfaar ay la yimaadaan oo ilaahay weydiistaan dembigooda inaanu ku ceebo inaanu ku fadeexadayn uu asturo adduun iyo aakhiraba inuu ka dhaafo ee ilaahay subxaana wa tacaala aanu ku ciqaabin xikmadaha arrintaa ku jira waxaa ka mida oo ahlucilmigu ay sheegaan qofku inkastoo uu cibaadaysto waxa uu maxal iyo makaan u yahay meel nuqsaan waxaa laga yaabaa cibaadada aad gudatay lafteeda inay nuqsaani ku jirto oo wax waajibaadkeedii ka mida aad dayacday ama waxaan lagu ogolayn dhexdeeda aad samaysay ilaahayna subxaana wa tacaala mahadnaq iyo shukrigii uu kaa mudnaa siduu ahaa aanaad u gudan marka munaasib waxaa noqotay inaad ilaahay istikfaar weydiisato nebigeennu calayhi salaatu wasalaam markuu salaada ka baxo isagoon weli soo jeesan wuxuu odhan jiray astakfir اllah astakfir اllah astakfir اllah kadib wuxuu odhan jiray allahuma anta asalaam wa minka asalaam tabaarakta ya da اljalaali wاlikraam ilaahu adigaa asalaama magacaagaabaa la idhaahda asalaam wa minka asalaam nabadgelyo iyo badbaadoo dhammina xaggaa ay ka timaada oo cid aanu ilaahay nabadgeliyo iyo badbaado uu ka badbaado sharki iyo aafaadka iyo masaa'ibta aanu siin weligii heli maayo tabaarakta waad khayr badnaatay oo barako badnaatay ya da aljalaali walikraam allaha weynida iyo maamuusidda addoomihiisa wanaagsan uu maamuuso ku sifaysana tilmaan ay u tahayow intaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu yidhaahdo ayuu soo jeesan jiray oo uu ku soo jeesan jiray dadkii imaamka u ahaa ee uu tukiyey waxaanu ka soo wareegi jiray inta badan dhinaca midig dhinaca midig buu soo horjeedin jiray mararka qaarkoodna dhinaca bidix waa soo horjeediyey asxaabtiisu waxa u horeeya ay maqlaan marka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu ku soo jeesto waxay ahayd rabbi qinii cadaabaka yowma tabcaثu cibaadaka ilaah waxaad iga ilaalisaa cadaabkaaga maalinta aada soo saarayso addoommahaaga waa nebi maxamed oo rasuulki ilaahay ah oo ilaahay subxaana wa tacaala rasuulnimo uu ku maamuusay addoonnimo uu ka dhab sheegayna ilaahay markhaati uga noqday dembigiisii horiyo kiisii dambena ilaahay u dhaafay ayaa haddana ilaahay weydiisanaya yowma alqiyaama inuu naarta ka ilaaliyo ka badbaadiyo innaga ayaa u mudan mar walba inaynu ilaahay ka barinno inuu naarta inaga badbaadiyo jannadana ilaahay subxana wa tacala inoogu nicmeeyo wuxuu marka halkaa ka bilaabi jiray rasuulku inuu akhriyo adkaarta dikriyada ka dambeeya salaadaha faralka ah laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah lahu اlmulku walahu اlxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa xawla walaa quwata ila biاllah laa ilaaha ila اllah walaa nacbudu ila iyaah lahu اnicmatu nicmo o dhan ilaahay baa loo bixiyey walahu اlfadl wax allaale waxaa gallada aan tirsanaynaana xagga ilahay bay ka timi walahu hanaaءu اlxasan ammaanta ay tahay in lagu celceliyana ilaahay isagaa xaqu leh laa ilaaha ila اllah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane mukhlisiina lahu اdiin walow kariha alkaafiruun allahuma laa maanica limaa acطayta ilaah waxaad adigu bixiso ee addoon aada la damcdo cid ka celin kartoo ka hor istaagi kartaa ma jirto walaa mucطiya limaa manacta waxaad adigu diidana cid soo furi kartaa haba yaraatee ma jirto alumuuru biyadi illaah ilaahay baa kown kale ilaahay baana maamula wuxuu ilaahay kula damcay khalqigoo dhami hadday is yidhaahdaan ka hor istaaga kaama celin karaan waxaanu ilaahay kuu qorin oonu kula dooninna khalqiga oo dhami hadday isku dayaan inay ku siiyaan suurtagal noqon maysa taas walaa yanfacu da ljaddi minka aljad qofka qaninimada u saaxiibka ee hodanka ee maalka iyo xoolaha faraha badan haysta maalkiisaa faraha badani ilaahay hortii waxba uga tari maayo wamaa amwaalukum walaa awlaadukum bilatii tuqaribukum cindanaa zulfaa ilaahay baa wuxuu yihi maaha xoolihiinu iyo awlaaddiinu toona kuwa ilaahay idin dhoweynaya almaalu wاlbanuuna ziinaة اlxayaaةi اdunya wاlbaaqiyaat الصaalixaat khayru cinda rabbika hawaaban wakhayru amala maalka iyo inamaduba waa dhaldhalaalkiiyo quruxda adduunyo ilaahay hortii qofkaan ilaahay iyaga laftooda ugu dhowaan ee aan ku caabudin ilaahay hortii waxba kaaga tari maysa inamo badan baan laha qofka goblankan caruurba aan dhalin iyo ka inamo badan lahaa waa isku mid xagga caruur iyo caruur la-aanta waxay ku kala horeynayaanoo quri waa camalkoodii saalix ahaa iimaankooda ikhlaaskooda iyo towxiidkooda ilaahay subxaana watacaala wuxuu uhi waxaa hadhaya baaqiga noqonaya maaha maalka iyo inamada maa cindakum yanfad wamaa cinda allaahi baaqi wax allaale waxaad haysataan u dhammaanaya maal inamo xoog qurux waxaa hadhayaa oo waxa ilaahay agtiisa yaale addoonku uu horu marsaday marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray ilaahayow qofka qariga ee maalqabeenka ah maalkiisaa faraha badan agtaada waxba uga tari maayo maalku mid quru wax kuugu tari karaa aakhiro oo waa inaad iska hormariso ilaahay daraaddi aad u bixiso wamaa tuqadimuu lianfusikum min khayrin ay min maalin tajiduuhu cinda allaahi huwa khayra waacdama ajra intaa dabadeed nabigeenu calayhi salaatu wasalaam saddex iyo soddon jeer buu odhan jiray subxaana allah saddex iyo soddon jeerna wuxuu odhan jiray alxamdu lilah saddex iyo soddon jeerna wuxuu odhan jiray allahu akbar intaasi marka la ysku daro waa sagaal iyo sagaashan wuxuu boqol kaga dhigi jiray rasuulku laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wa huwa calaa kuli shayin qadiir mararka qaarkood rasuulku calayhi salaatu wasalaam intaa waa ka yarayn jiray oo waxa uu ka dhigi jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam koob iyo toban koob iyo toban buu ka dhigi jiray subxaana allah koob iyo tobanah iyo alxamdu lilah oo koob iyo tobanah iyo allahu akbar oo koob iyo tobanah marka siyaabahaasoo dhan waa la samayn karaa walaa shaka taa faraha badani in ay fadli badan tahay nabigeenu calayh afdal salaatu watasliim dikriga noocaasuu akhrin jiray saxaabadiisuna ay ka barteen waxaana laga fahmayaa inuu saxaabada maqashiin jiray ujeeddada uu maqashiinayana wax kale may ahayn waa inay ka bartaan waayo haddaanu nebigu calayhi salaatu wasalaam maqashiin dee saxaabadu may maqleenoo inoomay soo wariyeen imaamu shaaficina raximah llahu tacaala wuxuu yidhi imaamka dadka tukinaya duco iyo dikri toona kor u qaadi maayo isaga ayuunbaa ismaqashiinaya hal xaalada uu ka soo reebayoo ilaa idaa kaana yucallimuhum hadduu dadka baraayo mooyaane fa idaa ra'aahum qad tacallamuu kafa markuu arka inay barteen dikrigii iyo ducadii kor u qaadistii wuu joojinayaayo isagunbaa ismaqashiinaya waayo waxaa asal u ah dikriga iyo ducada in hoos loo dhigo qur-aankana aad bay taasi ugu soo noqnoqotay واذkر ربka في نفسka تضرعا وdون الجهر من الqول إلahi سuبحaنه وتaعالى wuxuu yihi إلaahay xus adigoo adiguun isمaqaشhiinaya korna aan u qaad ahaynoo dadka kale aan maqaشhiinahayn نebigu عaلaيه الصلاaةu وaسلاaم markuu maqlay صaxaabada oo dikri kor u qaaday marka sفر lagu jiro wuxuu صaxaabada rasuulku baray marka ay meel taaga fuulayaan inay yidhaahdaan الله أكبر manaa ilaahay baa meel kastoo weyn iyo meel kastoo taagan ilaahay baa ka weyn meel godan markay ku dhaadhacayaanna inay yidhaahdaan subxaana allah oo hoosaynta ilaahay baa ka nasahan oo ka fog weyaan macnaheedu oo ilaahay sarayn iyo korayn khalqigiisa uu ka koreeyo ayaa sifeyo tilmaan u ah dikrigaasay kor u qaadeen saxaabadu markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam maqlay wuxuu rasuulku ku yidhi calayhi salaatu wasalaam saxaabada ayuha الnaas arbicuu calىa anfusikum dadow naftiinna u tura fainakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba allahaad u yeedhaysaan aad baryaysaan aad xusaysaan mid dhegale maaha mid idinka maqanna maaha ina aladii tadcuunahu aqrabu ilىa axadikum min cunuqi raaxilatihi allaha aad baryaysaan midkiin waa uga dhow yahay gaadiidka uu saaran yahay qoortiisa uga dhow ilahay subxana wa tacaala marka maxaa waad isla xeejin doontaaba ilaahay subxana wa tacala uu ku maqlayaa khalqiga inaad maqashiisana marka horeba laguma dirin iyaga ha maqashiin baaba lagu yidhi waayo maqashiinta aad maqashiisaa waxay sabab kuugu noqon kartaa inuu shaydaankaagu qalbiga inuu shaydaanku qalbigaaga ku tuuro istusnimo kuraa kor u qaad ha ku maqlaan oo ha yidhaahdaan ninkaa hebel waa nin dikri badan oo dikriga ku dadaala qurxi dadku ha yidhahdaan allo cod fiicana markuu dikriga ku sawdaynayo si uu cibaadadaasi kaaga aafeeyo oo mid kaa burtoon lagaa aqbalin ay u noqoto markaa saas waa xaalka nebigu calayh isalaatu wasalaam marnaba may sheegin asxaabtii rasuulku ridwaan ullaahi calayhim markuu nebigu calayhi salaatu wasalaam salaada ka baxo inuu duco la soo fadhiisan jiray uu gacmaha kor u qaadaayo dhawaaqana uu saxaabada maqashiinayo iyaguna ay aamiin ka daba leeyihiin hada lam yarid laa fi أyi xadiiث min axaadiiث اlmarwiya can الnabiy alayه الsalaatu wasalaam hal xadiiثna ha noqotee masladaasi kumay soo aroorin adkaartaasuu nebigu akhrisan jiray saxaabadana mid waliba goonidiisu u akhrisan jiray ducadu salaada meelay ku leedahay dadkeennu ducada way jecel yihiin laakiin waxaa ka khaldanta ducada wakhtiyadeeda sida gaarkaa loo sheegay in la aqbalo dadka in badan ima yaqaaniin waxaa kaloo ka khaldamaa mowdiceeda waa in la isweydiiyo ducadu salaadda halkay ku leedahay ma intaan salaadaba la gelin baa la ducaysanayaa ma salaadda marka laga dhameeya la dhameeyo laga baxaabaa la ducaysanayaa ma salaadda dhexeeda la ducaysanaya haddii salaadda dhexeeda la ducaysanayo waa halkee meel walba la iska ducaysan karaa jawaabtu waxay tahay axaadiidta nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ka soo aroortay markaynu u fiirsanno ducadu waa salaada dhexdeeda waa marka salaada la galo ilaa salaamo naqsiga inta ka horeysa marka la salaamo naqsado waa adkaartaa dikriyadaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrin jiray meelaha ay salaada ku leedahay ducadu waxaa ka mid a faatixada waa duco ilahay baad baryaysaa ihdina siraaط almustaqiim yaanay duco ahayn ilaahu waddada toosan nagu hanuuni siraaط aladiina ancamta calayhim kuwaad u nicmaysay waddooda nagu hanuuni gayri اlmaqduubi calayhim wala اdaaliin kuwaad u cadhootiya kuwa lumay waa yuhuud iyo kiristaane waddadooda ilaahu naga dug qofkii waa ducaysanaya haddana inuu ducaysta isuma haysto ducaaء اlistiftaax oo tii takbiirta dabadeed lala imanaye darsigii shalay aan ku sheegnay iyaduna waa duco salaaddii bay ku jirta allahuma baacid baynii wa bayna khaطaayaaya kamaa baacadta bayna almashriqi wاlmaqrib allahuma naqinii min khaطaayaaya kamaa yunaqa athawb اlabyadu min addanas allahuma اغsil khaطaayaaya biاlmaaءi wالthalji wاlbarad iyaduna waa duco sujuudda nebigu calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi aqrabu maa yakunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakhiru الducaaء fqaminu an yustajaaba lakum rawaahu muslim can abi hurayra addoonku xaaladda ilaahay uu ugu dhowiyey waa markuu sujuudsan yahay markaa ducada badsada waxaad mudan tihiin oad u dhow dihiin inuu ilaahay ducada idinka aqbalo haddaad sujuudda ku ducaysataan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay intaanu qofku salaamo naqsan atixiyaadka markuu dhameeyo salliga nebiga inuu xaaladdaana ducayso uma liyakhtar min almas'alati maa shaa uma liyakhtar min adducaa'i acjabahu su-aal waxuu doonaya ha ka doorto ducada uu ugu jecel yahayna markaa ha ku ducaysta buuhi nebigu calayh isalaatu wasalaam bal qofka ka warrama intaasoo xaaladood ducada soo dhaafiya oo salaadda marka laga baxon odhanaya sheekh noo ducee maxaad ducada ku diidantihiin ducada lama diidanaa laakiin meesheedaa la dhigaya halkuu nebigu calayh isalaatu wasalaam dhigay ay ku fadli badan tahay adiguna meesheedii meelaan ahayn fadlina aan loogu sheegin ayaad la doonaysaa marka labada kee waa khaldan ta kale bani aadamka tusaale u soo qaado oo ma intaad hor taagan tahay ee wejigaagu uu ku jeedo ayay sax tahay waxaad doonaysaa inaad weydiisato mise marka aad ka dhaqaaqday aad ka sii jeesato qof waloo caqliga wuxuu ku jawaabayaa dee qofka intaad hor taagan tahayee wejigaagu uu ku jeedo soo maa addoonku salaadda intuu ku jiraabuu ilaahay hor taagan yahay wejigiisuna uu qaabilsan yahay intaasay tahay inuu ilaahay subxana wa tacaala wax weydiisto laakiin markuu salaadii dhameeye fursadaasi qaaligaah ay dhaafto inuu dhaa markaasaan ducaysanaya maaha sidaasoo kale nabigeenu calayh salaatu wasalaam ma jirin duca uu joogteeye mar kastoo dadka uu wacdiye amaba se darsi uu dhigo oo dadkuna aamiin ay ka daba yidhaahdaan ducaduna waa cibaado cibaadana ilaahay daraaddii baa loo samaynaya nebi maxamedna calayhi salaatu wasalaam waa lagaga dayanayaayo qofku siduu doono isaga ducaysan maayo soo salaada rasuulka calayhi salaatu wasalaam kagama daytid sidaa doonta miyaad isaga tukataa ducaduna waa sidaasoo kale nebiga calayh salaatu wasalaam lagaga dayanaya nebigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu dhammeeyo adkaartaa salaada wuxuu bilaabi jiray adkaartii subax waxaa jira wax loo yaqaano adkaaru sabaax walmasaa ducooyin iyo dikriyo la akhriyo subixii iyo galabtii markaa nabigeenu calayhi salaatu wasalaam adkaaru sabaax buu bilaabi jiray adkaaru sabaax way fara badan tahay qofka muslimkaahina waa inuu barto waxaanay ku qoran tahay kitaabkeena la dhaha xisnu lmuslim oo qofku jeebka uu ku qaadan karo haddaanu ducooyinkaa dusha ka qaybsanayn inuu dusha ka qaybaano waa arrinta u fiican waxaa ka mid ahaa ducooyinka nebigu akhrin jiray subixii subaxuna waa inta duhurka ka horeyso oo dhan markuu waagu baryo ilaa inta duhurka ka horeyso oo dhan asbaxnaa wa asbaxa almulku lilaah waanu waa beriisanay mulkigoo dhammina wuxuu waa beriistay iyadoo ilaahay uu leeyahay walxamdu lilaah ammaaniya mahadoo dhan ilaahay baa leh walaa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jira ilaahay mooyaane waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kuli shayin qadiir rabbi as'aluka khayra ma fii hada alyowm ilaahu maalintan waageedu baryey waxa ku dhex jira khayrkiisaan ku weydiisanaya khayra maa bacdahu iyo khayrka waxa ka dambeeya wa acuudu bika min shari ma fii hada alyowm maalinkan waxaa dhexdiisa dhici doona sharkiisaan ilaahu kaa magan gelaya wa shari maa bacdahu iyo maalinka waxaa ka dambeeya sharkiisa rabbi acuudu bika min alkasal waxaan kaa magan gelayaa rabbi oo caajisnimada cibaadadii anoo karaya inaan ka wahsado camalkii adduunye nafciga ii lahaa anoo awoodan inaan ka wahsado waa wahsiga waxa loo yaqaan waa qofku shayga isagoo awooda haddana inuu samayn waayo ku dhaqaaqi waayo wa suu'i lkibar weynida iyo gabowgu xumaanta uu leeyahay baan ilaahu kaa magan gelaya xumaantiisana asaasaqa ka mida rabbi acuudu bika min cadaabin fi nnaar naarta cadaabkeedaan kaa magan gelaya wa cadaabin fi lqabr iyo cadaab qabriga dhexdiisa dhaca galabtii lafteedana ducadan wuu akhrin jiray nebigu calayh salaatu wasalaam laakiin halkaa asbaxnaa wa asbaxa ayuunbuu ku bedeli jiray amsayna waanu galabaysannay wa amsa almulku lilaah ducooyin badan buu nebigu calayh salaatu wasalaam uu akhrin jiray oo ay tahay qofka muslimkaahi inuu wax ka barto wuxuu aada u farabadin jiray nebigu calayh salaatu wasalaam maalinta istikfaarta subax kaste boqol jeer buu odhan jiray astakfir اllah waana arrin aad iyo aad u fudud laakiin darajo sare lagu gaadhayo xataa qofku xoog buu ku yeelanaya iyo awood iyo tamar istikfaarta ilaahay baa lagaga helaa nicamka roobka uu ka mid yahay dembi dhaaf baa lagu helaya darajooyin baa qofka kor loogu qaadaya saxaa'ifta iyo buugaaga camalka bugaagta camalka ayaa loogu qoraya qofka nebigu calayh salaatu wasalaam halkaasi uu ku tukaday ama masaajidka ayuu sii dhex joogi jiray waxaa dhici jirtay addoommaha iyo dadka shaqaalaha ah ee reer madiine u shaqeeya in nebiga calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya masaajidkii salaadda subaxuu ku tukaday inay u keenaan weelal ay biyo ku jiraan weelashaasoo la doonaayo nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu gacantiisa dhex geliyo si barakada ilaahay subxaana wa tacaala uu geliyey loo helo weel kastoo loo keeno rasuulku calayh salaatu wasalaam gacantiisa ayuu dhex gelin jiray wakhtiga qabowga iyo wakhtiga kuleylkaba arrintaa dadka kama diidi jirin nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka kale waa ka duwanaayo arrintaasi isagay u gaar ahayd inuu ilaahay barako geliyey jidhkiisa timihiisa dhididkiisa oo markuu timaha iska xeero asxaabta rasuulku timihiisa waa qaybsan jireen dhididka nebiga calayhi salaatu wasalaam waa ka guran jireen oo meel bay dhigan jireen ama udugay ku darsan jireen dhidad dhididka nebiguna calayhi salaatu wasalaam uduga nooca u udgoon ayuu ka udgoonaa oo nebigu sidiisaba wuu udgoonaaba xataa wax udgoon haddaanu ismarin saxaabadu waxay yidhaahdeen wadda haddaanu maro nebigu calayhi salaatu wasalaam uu nooga horreeyey waxaanu garan jirnay inuu rasuulka ilaahay waddadan maray oo maxay ku garan jireen waxaanu ku garan jirnay udug udug uduga iyo carafta wanaagsane meesha ka soo baxaysa waa kii yidhi anas ibnu maalik oo nebiga in badan la noolaa maa shamimtu miskan walaa cambaran ayaba min raa'ixati اnabiyi calayh الsalaatu wasalaam weligay sankaygaasi ma urin miski iyo cambar ka udgoon nebiga calayh الsalaatu wasalaam caraftii ka soo bixi jirtay marka dhididka nebiga calayh الsalaatu wasalaam waa urursan jireen arrinta noocani nebigay u gaar ahayd oo qof kaloo timihiisa la guranayo ama dhididkiisa la hoorsanaayo ama biyaha weysadiisa ka daata loo kala dheeraynayo la ismarmarinaayo ama maryaha jidhkiisa mara laga barakaysanaayo ma jiro maxaa taa u daliila la isweydiin karaa waxaa taa u daliila asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim nebi moxamed mooyaane qof kale sidaa kumay sameyn waxaynu ogsoonnahay ummadaha oo dhan marka laga reebo ambiyada iyo rususha ilaahay uu soo diray waxa u fadli badan abubakr waxaana ku xiga cumar ibnu khadaab radia allahu canhu waa labada qof ee ambiyada iyo rususha marka laga reebo dadkao dhan u fadli badnaa abubakarna tima lagama qaadan dhididna lagama hoorsan maro jidhkiisa taabatana lama odhanna si aanu kafan ka dhiganna eh layskumana masiixi jirin cumarna sidaa laguma samayn waxaa saxaabada caqiida u ahayd arrintaasi in nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ay ku gaar tahay dadka ahlulcilmiga iyo ahlulkhayrkaa si kale looga barakaystaa barakadoodu waa in cilmi hadday leeyihin cilmiga laga barto waa in taladooda fiican la qaato barakadoodu khayrkii wanaagga ay samaynayaan waa in lagaga daydo laakiin barako timahooda iyo dhididkooda iyo jidhkooda iyo hadday dhintaan xabaalahooda ciidda dultaale laga raadinayaa ma jirto kaasi waa barakaysi aan sharci ahayn oon kitaabka qur'aanka iyo sunnaha nebiga calayh isalaatu wasalaam aan ku soo aroorin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed وعلى آله وصaحبه وسلم تسليما
أيها الإخوة والأkhawاaت intaynu ku kulmayno شharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa بxفd الlahi taعaalى وrcaayatه mعa تaxyaaتi إkhوانiكم في mنهج online وآkhir dacواna أن الحamdu للh رب العاalمين وصلى الله وسلم على نبيina محمد